waatahay dhegaystayaal mar kale da kulanta fayliya hawada siin kulana barnaamij kulanku warsan yaa gudagalaana oo markaasay una ookaasiin qaada doona barnaamijka ama isinka dheega doontaan qodobo markaasay eedsiin xiisi geliyi doona qodobkan kore una barnaamijka oo nimaad una ka qaadaanana waliba markaasay usinagaday dhawaanoon waliba magaalada baydhabo ee xarunto gobolka bahay ku dhahayna shirar markaas lakataagarow madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan beelkumada beelo degaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya yo geega kulan waliba iyo ka qabatay gudaha magaalada baydhabo kaaso iyo ku hadlaasi ama iyo ka bandhigtay saddex qodob oo muhiim hayan qodob koowaad usoo haya taasi markaasay landaraaye odayaalkii markaas dhaqanka haya oo markaas ku jeeday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo dhawaanoodan iyo ku geeriyoodeen ama iyo ku amuudeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan hotel dayax oo kaasi oo yahay qarax markaasay lalabeegsaday iyo weliba abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba taageero markaas linjeediyow mudane shariif xasan sheekh aadan haddii baano dadkii markaas kulunkaasa ku qayb gali oo iyo markaas ka jaran xildhibaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya odayaal dhaqan ururada dhalinyarada iyo weliba ururada bulshada oo markaasa ku qayb galeen iyo markaasay taageero muujahan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan hadalladoodna waliba markaasay dhiyona sida
sida walaalkay in sheegay anina maku dheeri shirka shirnabadeedu shir qof laka aflagaadayaw ma ah shir qof laka faduuliyaw ma ah shir beesha hibilooyi wardheere beesha geeladle beelweynta geeladle degaasa kismaayo ilaa iyo hiiraan afyo inta andhexaygta beesha degan yaa yaa micnihi yaa afyo ku hadalooha ina bulshadiioo ku hadalooha ina wakiilku ena markii saas eta sida lain sheegi wadanka hoogaa kuleel iyo abaari iyo walaa isku jara kuleelkii abaaro iyo walaa isku jaraan ilaahayaa sheegnay maahayna aadina ma sheegna walaagoo yar bini aadanka siwaa wal inay saarsaaree siwaa inay saaxmadee inay qof la maga dhawo ee hibelow hibalaa sidahaay hibelow hibalaa sidahaayana una ujeedadaana ma ah koonfur galbeed markii ana ku hadalo madaxweyne lata daraata un oo meel madow fadhiino meel illa fadhiino ya may doornay madaxweyne doornay beesha geelila markii isweydiiday fadheete madaxweynahan may dhabaday may tari mayningayseen aragaasan markii liis ari wayb waa wal cilid ee haba yaraatee walan waay waa is ogna digili marafle meel cille ayaa fadhiyeen meeliya geeka tallaabtaha ku qaadeen oo yoha ku qaadeen i meeliyeeda geeka roogdona aad iyo aad una wali haniinbataynan ammaan mudun ini iyo haniinbati because qofka bini aadanka ee may qabadi may taray may dhimi ya hortay ama kow kowda hore liis warsade may taray may qabaday magaaladan baydhabo dhaabkiyeedahayti i geedo hoosti oo lahakashiraay walaka aas aasaay madaxtooye v i b uruxdii adagala dalxiis roogla adaka qobadaa soo dhisi toolamaadaa dhisoohay may kale qobaday inta ciidan ah oo beled kada ka wareegsan nabadgelyada ah geedkii hore intaa adag waa laka jibi intaa waa laka qarri leray ilaahay baa badbaadada leh iyo may qalabeeyey waleegi oo dayaatirkooda hay wal alla waleeliinka baahnaay haddii boolis ahaan lahayd haddii nabad sugud ahaan lahayd haddii military ahaan lahaa haddii deeraawasho ahaan lahayd intii dhanaa intii silikan biledka lahaanka oodi yaa geedka hamiinkii sagaalsa siyaasa naba meeli falow yaa marohay ma haddaas ilaahay yaa isku le ma isku le madaxweynaha koonfur galbeed baa isku le saarti aw marka saas dartie waliba lenaa horta ha jiro oo ha joogo weligiisi allihiisna beeshaan hana saa iska afgortay iska rati yaa micnihii yaayaa ujeedadii unka muhiimsan yaa eta tan kale xigta ninkaas ugaaskaas lakadoorada kismaayo intana taageeray unku fidiyaan eedaan raacsana ugaas cabdiqaadir ha jiro ha joogo xibno badanaan oo ka magan kismaayo waxyaaba badanaan oo ka hallawsan waa ognahay ini kii ha ku guul dhaliyay unuu le dadka ka xisaabtama kismaayo mudnaanta koowaad ku leh iyo ku mid ana haddana hoogaa bay dhaliilaane sidii wal anunkulahayn isadki una qaadann koo islama-e inii kii haa dhalii faday haa biyi faday banaanka hansaaro fadina ilaahay inii isu kuweelo marka intaasaasin sheegaana haddii digil imirifle atiin haddii soomaali atiin meel kasal roog beeligeeli lahoo banaanka jarta ihood walay gudaa j- walay gudaa rogi walay eh, banaanka jarooba eh, bay fogaana inay tanyeede eh la socotaan waana ku damqataan eh, tolkiinna inay siin jeeliya waana siin suguhay bildhalati aan siin fiiriyohay eh, la xisaabtantaan iyo aan baahagna marka sidaa daraaddiye hadalka badan waana nanileyi wal badan ay aruursan intii ooki i baryay hoob koy wadar walma oo dhammaadayaan maadaama wakti kuluna eeta dadkana badanyi eh, intaasaa ka gabagabeeye wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Eh, ma ciidanka faraxsanna sarkungeeka meelol laka qobadi reer jl reer jl reer jl magelisan lee geerideel reer jl geelille oo la hagaabayo sarkaas ciidanka faraxsanna maysin sheegaane oo intan iska koynay inwanu taageerno koonfur galbeed oowanu dhisni qabiilkalnina dhisa un qabiileegi digil imarfi laka dhisadi maay imaati laka dhisadi yaa taageeraan uun dhisani may kuxungnaa odayaalkii reer geerid digil imarfla ugaasintii oo dhabka dhammaadeen hamar ciidan kuhun inta asiyaan may kale inta asiyaane dadkii oo ku dhimadeen goysiskii oo kubahan inta asiyaan insha allah taageerada ugii inta una koynmayo ma inta un koynay una taageerno koonfur galbeed madaxweynishe golasha wasiirada baarlamaanko he-adeersho kulli yaa geesi taageero ah maahna derey in hamarna keliya dadkii koonfur galbeed yoolay dhuugeen yoogaha dib musaakaaj oo galeen waraabo oo dib dad kale yoolay musaakaaj yahan oo yoogay leey dowladda koonfur galbeed walma eh madaxweynida koonfur galbeed walma eh yoo leey yoogay aan sheego han weyl geetoba ada tilaano oo ada waraabiino in ada farti giliido hididka haabiidi magidaki kala kootabaan walma talaalmaan dadkasaasa niiwadu ma i sheegaanle unijeelaan arey deg engne walma da'aween walma galaan ma soo bareer magid buslaakaajii dib wala difaacaan oo bilaahi aro dawladaha taageeraan wadanku may ku jare daa-uun yaa ku jare gobolka baay daa-un aa ku jare kolore warka dhammaadayo may ku jare abaaro degmooyin ma jire tumbasina una qabateen saarant walba ingalaan ma inbaahna yoogeen in wala ku qabdoon inbaahni aramagaas oo koleeran eeda aan kuugna uma dikaabsan insha allahu biillah alkariim wadankuun kan ee dawladda koonfur galbeed may waaha wadishe difaacati walaa tarti iidinshe walaashe okay walay gunugunukaana banaanka koy jiirankaadalo banaanka halkooy hal is argoy walay lukunyi halku talooy walay kalmaah baydhawaada kubata ilaa hamar way dharaaran isbaareen oo digil mirfinahaana iidinshongaan oo balaanto kufsadaaw baalkii suubiyaa daafeed iyo afgooy kadaalik gudoomiyaha degmada kuhadaay dhegasin iidinka soomaali faday warshidii oo daawada ilaa talaskii asluubta oo ex control hamar eh waa ilaa siinka dheer unuu leh in iidin jeysano difaanol fade ma inurda in urdabada isku feedno uri isfadnam eh urkikeba muqum ma inka baagaana in umado israto sidii madaxweyneha in dooran sheebaa dooran barlamaanku dooran magaad ikan bodoon maaba ridi kartoob unu dooran uu sheebaan lan barlamaan dooreen odaali adam jeer unu door bushi door lama sanii roog horta lama dhalo sade dhalo arag makaasoo faasa hasiraad laakiin qunin qunin doorshi waa intaa ku qayle adaleen iska dhimatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
salaanku dib wala intuunku tacsiyeene odayaalkii lakaxasuuqi oo- iyo shacabweynihii soomaaliyeed oo lakaxasuuqi hotel dayax intii ku dhimatay intii ahal shooyay intii ku dhimatay halkii ahal shooya ilaahay u naxariiso janwasil ilaahay ku waraabiyo tacsi ku dib wala intana iska koynay tolkuun reer geeladana iska koynay dabeeka taageero koonfur galbeed koonfur galbeed walwiin aan qobsanay howna dagaal ishidi wal burburin sidii wal laka burburin yarta laakiin sidii wal laka dhisa culuskaa dhib badanta hadda wal badan anin qabsano howl badan aan qabsano laakiin haddao haddana si ge- si- maalinba maalinta ku dambay toba lugaa la iska dhegnaada walba ma hagaaga an wala arey anoo ee gabar xildhibaanada koonfur galbeed kuma tahay wali baaqanka dareey koonfur galbeed meel kasta yoo degan yihiin gudaa iyo bannaanka wali baaqanka dareey intii dawladdu iftiinku yarniin bahi taageero wiin siino garabka qabana ninkii waltaraw kooyay koonfur galbeed walqabada ciidamadaana waa arag haytaan wadankaana arag haytaan baydhabo ninkii kutabaxa marba seedo kor heyal diyaari boqol doolar ka rawaha ma awoodaan shacabka koonfur galbeed inka maskarta xamar hadin bahaan diyaar lahaan waa in la karehay lama boqol shilin soomaaliya la karehay xamar mal koro kor nafadagandiis wal ogyo deegaanada koonfur galbeed hal teg- degma intii lakubaha baydhabo la seedo koro hoo lahu qabada kor male aan haddin disiin kula hadlaayo deegaanka lahaa oo doorada ma seeno mana seedo kor hadda intii waqti xaadirku waleen baaqay koonfur galbeed deegaanada waliyiba dadka ee bannaa iyo gudaa rooga koonfur galbeed walan qabadeen halkooyay wadankan ku shaqeyna waddankun shaqinoo fade waddankoo dad ay muraayo ama dad aysanoo un diyaaro ka seen walba humeyn taro kii kan una anfice dadkaana qaxootiyaal ha ku nagahay dadkaana daga- ee, ee, isteedyada unu niilmid ee waha ku daadbureeyo haay may hayo isu meel harsaano hoyaadaan waay sidii dadkii deegaanadii iyo deganaayeen ha ku qaxeen weli degayiin shan shan tarni kor ee shan tarni koos ee wadhindhiso haay nin baa beeri qabaan bara leeyin hoola qabsado fadeen nabadgelyo daraadii ahaan ku ruuray dadkii ciidamadii dawladii bahaayan howlgala leembehe tusaale degmada iyo seedaa dukaanha seedaa walaha ku gadadaayaan habar caanan fadhi meel la fadhiido seedaa caanadii ha ku gadadaayaan dadkii ha ku taleen ciidankii howlgal leh meelin maray ha nagad qof alla qofkii caano ciidankaas ku gadaday ama dukaanka iyo seedana wal ku gadadaya lankaas madaholada wal gooriya taas lee ku qaad seeka deganaadaan dadkii degmooyinka seeka degnaadaan kulli baydhabo la wada kul qaxooti leey dadka inta kawada jira qaxooti mooda beeri leeyin bakaarasha misgiinta jarta dadka barsheeladayin xoola lay ku leeday seeka saadaan ma saada kora dhibaati haysat reer koonfur galbeed dooga ma badiyaaw wayna haysada ogna nin walba ku warqabe dhergiyo nin kastoo koonfur galbeed wali dhibaato geekan haysad wayna ha reer koonfur galbeed dal ay dibad wali roogtaa wadankii dhibaati ku jarta dad ha barakaceey qaxootiga ilaahay nasiibay meelo ku koy jaraan cudurii jara wali ha kaalmay kor ha kaalmayn dad sho
aanisay weli bahayna odayaalka dhaqanka iyo weliba xildhibaano ku tirsan maamul koonfur galbeed soomaaliya oyo gee kulanku waalideen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo oon ku hadlaayeen ee saddexa qodobood oon ku wiyeen tahsiilin diray odayaalka dhaqanka abaaro ku jiran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba eh, taageero markaasi iyo muujaang madaxweynaha maamul koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan weli barnaamij kulanku warsan ee guda jarnay iyo weliba qeyboshii hore
Wadani General Trading Company 2 war siday buwa iilayaabto waraabagaasee leewaha ani wareysanaa ambo weliow aalay adwo wadani 2 baydhow warsidhinkayaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaaloodha ka aragdi walbankaluku sheeniya wali markabko sheeni dhon baabuurtale welaglaxkisiyay wadani tuuleli sheene ma baydhabo warshid mankiyaala weli aad weydiyaasay waasanaagti walmaha shan reebnehe wadani tuuwa la sheenay adduunin walay ku aragtooho wadyarko ha fiirii koy walal wadani walba ad aragdu wala eed inku sii wiina wadani wala yeelishani wala koobmama dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy s5 galaxy s4 galaxy s3 nookiyaal fara badan tegno bataryaal bariime e moobeele dhalooyinsho iyo weliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahamo yaryar iwawiin marwaaxada shalgadiisansada ac iyo d c firinjiteriyi yar iwawiin qasaalado dharkayi yar iwawiin fiilidiish mikrofoono sameecada sameecado masaajide saacado fara badansada alfajri haramayn kaasiyo bariime e ihaano kala okiyaalyaal fara badan iyo weliba qalablinka talagalay aalamindida odayaalka oo muruglika biyaw dhiniga elektriga sida fiiliyaal nalal fara badan doobi bareesi iyo walaayilimad e dhiniga kosmatikiska kareemooyin saliido shalgadiisan saabuuno barfuun aawshay obooshay dhiniga stationarig buugaag iyo qalamaan iyo wal kaloo fara badanoo lamada enkaseeda walaalayaal wadani general trading company two weliba way baa kaloo ku daranaa annaha ka argay cadwatu ulo ulhaanle ana uga
qeybo hore barnaamij kulanka warsanya dhuguunsidahay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula dareertaan khiyaaray qodobkiiga ee barnaamijka una qaadaana oo namaadan weliba markaase uusanagaday urur markaasay lamagabahay waa isgoroy guula deerane iyo fidhishonka wiinkaala magaalada nairobi ee dalkaasay kenya waliba markaasay isbedelka wiin ee gobolka baay magaalada baydhabo iyo hadeerseena daawooy oo markaasay wadlanka qabdo dadka bogtaale ee markaas ka jaran isbedelka guud ee magaalada baydhabo haddibaano mas-uuliintii oo markaasay lahaan wakiiladii daawadaas laadeersi isbedelka baay oo markaasay iyo kuwarbaayaan maamulka iyo kuwareejay weliba waaltaarka markaasa uusan leeyay guud ahaanba isbitaalkii weliba bulshada markaas bogtaale ka jiran isbitaalka dhatiisa
weli roogna isbitaalka baydhabo welina wareejiyahaynee tartoomo oo soddon sagaal xabe e oo filibe e mayna afartii saddex kartoon oo filibe e welina hadhiibiday guddiga dhallinyarada isgoroy oo reer nairobi e marka uun omeynay wareejiyeen guddiga oo ganacsatada gurmadka abaaro e unuun weli kasii wareejiyahayne maamulka logistiga iyo madax shaqaalaha oo isbitaalka baydhabo raxmaan raxiim anoo ka hadalow magaca maamulka isbitaalka may la wareegnayhi kartuuma afarti iyo kowa afartii sadekartoom oo inaska jara qayb ringare eh qayb oo normal salinge iyo xadgoogi oo ay viisadyadii ah mayna hadhiibiday dhallinyarada la erow isgoroy guula deerane oo nairobi base yooyin runtii qof allaala qofkee ku qiib qaadadi hadeerowka agabkan isbitaalka ciidankama hadlagaana oo ku mid ayiin shuyuuqdan hata anta surun iyo naymeinaha dhallinyaradii oo insheegad hadhiibideen walaagan kan magaca maamulka isbitaalka runtii mayla tacaalanahay a w d waan ambaahanayn inuuna helna faleebooyinkan because waa faleebooyinkan wala un hata ka shaqayahayno iyo markan qof allaala qofkiya ku qib qaadadi ciidanka mahadnagaana ka maamul isbitaal ahaan mayna warsadaane qof kasta oo inshaagad ha ku danqado dhibaatooyinkan iyona inshaagad wala hata oo ummata hata haysada in garab ku jeysadan qof allaala qofkiya ku jeysadayna taankiyo leena qofkii hata micnihii oo inshaagad iska hoolahaayana saasaato taankiyo leena wal allaala walaagalisheenon ummataanka ka shaqeeya doogno ciidan mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم إن سيد الشيخ جيك وين روقنا إن داوها ديوين دليرد نيروبي إسقروي قولة ديرانة رنتي إيضا أنك فرح سنة إن إسحل قامين إن إسحل قامين إجدال برناها سوبيين إن داوها ساحجرين قعنتالو هجيرسين ونين سيد الشيخ مامولك استالك وين مقالة بيدوك وريجني إذا لينك فرحي ألعب لين باهنا يو مهم يجل مهم إيه ويلنا إلهي قربكين قاله حجدا لا بالله لكن إن شاء الله تعالى دماد إينا قرني جلال بالله وذيو تن إيت بسيو نسيم كسغان إلهينا قربكين قاله صدق يستن إلهي آخرك أول مري هذا هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب جيك walaha deersanay isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo daawo iniska jarta faleembooyin ilaa afartii saddex kartoon marka kulley dhallinyaradaas ka nool digiilmirifle wadanka kenya gaar ahaan nairobi eedi eeda aan ka mahadnagaana reed walalena dadka kale iyona digiilmirifle ka nool wadame kale intii iyona si amal isgoray guula deerana camal iyona aan isxilqaaman wadan jawal hadeersiyan wabilaahi towfiiq kulley saasaan ka daldaarmay haddii la'ah
qabadhaca barnaamij kulanku warsanya khiyaaraysa deerniyo qodobkiiguna barnaamijkuna ka qaadaana weliba markaasi usnagadaya maamulka gobolka banaadir weliba guddoomiyaalka degmooyinka iyo weliba iyo geega kulan shoocaadigahay ee axadlaha iyo kuwaalideena magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya kulanka oo muddo saacade uusa qaadaya weliba lan ku hadlay arrimo iyo markaasi ay ku mid yihiin amniga doorashooyinka kufsiyadii weliba walyaabo kale markaasay isbuucyadii lahdhaafi ama bilan gudaanti kudhiyan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo markaasi la hadlaya warbaahinta iyo weliba uuse sheegayay kulankan oo qodobadii inkuwiina ee markaasi ku hadlay weliba walyaabo iyo hayan afhayeenka iyo weliba markaasi uuse sheegay ama su-aalo badan iyo saxaafadda weydiyena qaababka markaasay lan xali armoogasay oo yan kuwinayeen oo kufsigii weliba daliilkii ay ku dhiyayeen magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waa ku armoosoo ku hadla waana ku jawaabo su-aale iyo suxufiyiinta weydiiyeen
maanta waxay aad axad waa maalmaha caadiyan uu dhaco kulanka gobolka banaadir ama madaxa sare gobolka banaadir uu dhaco maanta waxaa aad iyo aad looga hadlay qodobo xasaasiya oo ay muhiim tahay in ummadda loo sheego maadaama ay tahay gobolka banaadir xaruntii ummadda soomaaliyeed oo ay dhowaan ka dhacayso doorashadii ugu dambaysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed waxaa aad iyo aad looga hadlay xaaladda ammaanka oo aad iyo aad boorka looga jafay afartii qaybood ee loo qaybiyey gobolka banaadir ee saraakiishooda iyo maamulkoodabay isku xirnaayeen in maalmaha soo socda ilaa maa laga gaarayo doorashada amniga aad iyo aad looga shaqeeyo shacabkuna ay dul qaataan ayaa aad iyo aad looga wada hadlay waxyaabaha kaloo maanta muhimka laga hadla waxay ahayd oo la faray degmooyinka gobolka banaadir in degmo walba laga helo ceelbiyood laga helo waayo waxaa dhacaysa in degmooyinka kala fogfog ay qaarkood dab ka dhaco oo ay dhacdo in dabdamiskii dawladda hoose ay dirtay uu ka waayo ceel uu biyaha ka dhaansado oo laga yaabo iyadoo dharkeenlay gubanayso in biyaha loo soo doono xarunta ekuwadooto ee degmada boondheera ku taalla intaasnu khasaarihii uu sii baaho waxaa la faray degmooyinka in degmooyinka ceelasha ku yaalla degmo walbo ka mid ihi ceelbiyood dabdamisku ay biyaha ka qaadan karaan oo tubadii dheereed leh oo lagu badbaadin karo hantida iyo shacabka xoolahooda iyana la faray degmooyinka in laga sameeyo oo ceelasha ku yaalla degmooyinku ay qaataan waajibaadka oo biyahaas la helo sidoo kale waxyaabaha la faray guddoomiyaasha waxaa ka mid ahaa magaalada waxaa ku yaalla suuqyo waaweyn suuqyahaas waxaa dhacda inaysan waddooyin lahayn amar baa lagu bixiyey in waaxda suuqyada iyo inta la shaqaysa iyo ciidanka ilaalada degmooyinka ama ciidanka ilaalada deegaanka la yidhaahdo in la furo waddooyinka suuqyada la furo oy maanta laga bilaabo amar tahay in la helo waddo loo maro haddii dhibdhaco si loo baktiijiyo ama looga adkaado dabkaas iyo broblemkaas dhaca waayo waxaa dhacda in la rabo in dab la damiyo la waayo meel loo maro oo taasu keento in mar kale ay cagafta dawladda hoose burburiso hanti badbaadi lahayd si waddada loo sameeyo guud ahaan waxyaabaha aadka aadka looga hadlay taas bay ahayd arrimaha kufsiga aad looga hadlay mafma sii faahfaahinaayo laakiin wax alla wixii ka dhacay magaaladan waa lagu guulaystay oo waa la wada qabtay ciddii geysatay iyana waxaan rajaynaynaa in ay cadaaladda la marsiiyo xaaladda amniga iyo xilliyada doorashada ayaa aad looga hadlay magaaladan cadowga ummadda soomaaliyeed ee ugus waxay rabaan inay indhaha ka ridaan oo aan doorasho ka dhicin oo aan laysku dooran ay u dul qaateen laamaha ammaanku in ka badan lixdan xildhibaan baa lagu doortay guddoomiyaashii baarlamaankaa lagu doortay ku-xigeennadii baa lagu doortay madaxweynihii baa lagu dooranaya iyana waxaan rabnaa in loo dhabar adeego shacabkuna ay u sabraan una dulqaataan ciidamada ammaankan ay la shaqeeyaan si amniga loo xaqiijiyo oo ay guul ugu dhammaato astaabta qaranka lagu unko mar kale lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda iyana aad iyo aad ayaa loo faaqiday oo looga hadlay arrinta canshuuraha ayaa laga hadlay oo sanadkii tegey ee dhammaaday ee labadakunytobankii intii la qabtay ee lasoo bandhigay sanadkan toddobiyo tobanka iyo canshuuraha ayaa aad iyo aad iyana loo faaqiday canshuuruhuna way soconayaan oo waxa weeye guryaha laga qaadayo si loo dhiso waddooyinka ay ugu dambaysay waddadii shalay maayarka caasimada uu dhagax dhigay oo laami dhigay ee isku xidhaysay ilaa saddex degmo oo buundooyinka hoos marta iyana waxaa laga hadlay inay shacabku ka qayb qaataan dibudhiska lacagta ku baxaysana ay bixinayaan ee qaybtii ugu horraysay ay bixiyeen shaqaalaha dawladda hoose mushaarkoodii ay u jareen ee waxaa kaloo xusid mudan oo rabeen mar kale inaan ku celiyo ee shirkadda dhisaysa waa turki laakiin lacagta waxaa bixinaya dawladda hoose iyo shaqaalaheeda guud ahaan shirku intaas ayuu ku saabsanaa bada saxaafaddu aad iyo aad u mahadsantii
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo soo warbaahinta in sheegay kulankii hadlaha iyo geega qabsadeen guddoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho oo islamarkaasayna weliba uusa ku warbiyey walyaabo in qorsomi maamulka gobolka banaadir iyo weliba walyaabo markaas la qabdo dooniya ku warbiyaya afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane weli barnaamij kulanku warsanya dhugunsaytan dhegaystayaal qeyboonka dambe barnaamijkana hasla deernay qodobkiga barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal una qaadaan isiin oo ka dheega doontaan weliba ku mid aha muddooyinkanka dambeeya magaalada berdaale ee gobolka baay weliba markaasay laku hergelaya mashruucooyin eedan tar badan oyo ku mid ayin jidadka la dhisow weliba dhismooyin kale ee maamulka degmada la dhisow iyo ku mid ayin xafiisyadii maamulka ka shaqeey lahaayey xarumooyin caafimaad weliba saldhigyo markaas lansame ciidamada booliska ee ku sugan degmadaasay guddoomiye ku-xeenkan inaga siyaasadda weliba ammaanka degmada berdaale ee gobolka baay cali cadow xasan omar waa cali cadow isaaq owsa waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba markaase usoo ku warbiyey hoolowasi weliba meelo iyo marahayan haddii baako usoo armoos weliba arrimo kaleed usa ku hadalow
bismillah ciidan mahadsantiin dhammaan shaqaalaha raadiyo warsan iyo ummadda soomaaliyeed ee meelkasta iyo joogaan gaar ahaan ummadda koonfur galbeed ee saraanka bacdaje ee degmada berdaale ee gobolka baay xaalad iyo guud ee way baara kore ee ciidan faynata boqolkiiba ee boqolu haddiyaana gudagala ee su-aala ee degmada berdaale ee gobolka baay way baa ku socday ee muddooyinkii laha dhaafay horumaro ee kala duwan oo ee dhinacyo badan leh sadarka dhanka arrimaha bulshada iyo dhanka ammaanka ee waybaar kore ee howlagiyo hay oo isbahaysadeen ammaanka iyo ee maamulka degmada berdaare iyo ee bulshada reer berdaale oo iskaaladayaan ee isdhexgal bulshe iyo horumaro badana ee degmada berdaale iyo nasiiban heli taasna way ka dhiiday iskaashiga shacabka iyo maamulka degmada iyo hayadaha ammaanka qeybayo howlagiyo wadii ee laka wawaday halkii ee wadooyin garoonka diyaaradaha eed agaasi oo muhiimaya naqugawada biidnillahi kariim howlayo hayna way baal kore ee safayle doodan ilaa iyo baraagbii keeden ilaa iyo laba baraagood oo degmada berdaala nasiiban halley iyo mashruucdii iyo sarkadii degmada berdaala gudoomiyeeda wadooyinka aada sheegtiiman wadooyin horay un furnaayan oo markaasay dayactiran baahna amase wadooyin oo markaas hadda la furiyo oo markaasay ku cusboonaaday degmada berdaaliyo
Ee, way baal kore wadooyinkaas wadooyin cariiri ah wahaayeen oo la isticmaalay hase ahaatee ee shacabka reer berdaale iyo ee dhibaato fara badan ee xillan hogaanka iyo dhibaato fara badan ee ay ka qabeen oo biir fadhiisan la qadaayeen waxaa wadooyinkii dadka shacabka shal guurtay ee badan ka haya xilliga hogaanka ee dhanka kale ee iidna cariiri ahaayeen wadooyinkaas oo la fogaayay wadooyin ee ee ee iid ee meelaha ay bulshada reer berdaale aan ka farxeen howlo lagu qowday maadaama wadooyinkaas ka fogaa dhismo metr wado kasto ee labiyow ilaa iyo hal kilomitr iyo walna ee diirasha diirasa way baabaara kore reer berdaalana ee bulshada reer berdaalana eedanka farxena waana eedhan dhawaayeen wadooyinkaas muhiimka ee degmada berdaale ee mashruuceeda d d g ee ee lixdii bilood la hadhaafay si rasmi ah turkiga iyo degmada
yeelka wadadasheegta degmada bardaal ee gobolka baay maayadha d d g shareedayaas iyo markaasay qabatay ama bulshadana qeybyo kuyin oo markaasay beresente klinyon
bulshada bardaala iyo hay-adda d d g iyo maamulka degmada oo iskala qaaway hay-adaha ammaanka qeybo jooshadum male shacilne ha koro wayba bulshada reer bardaala wayba ha kore bulsha eed ee dowladnimada iyo iyo nabada injeeru waybana ka suuri gale intaas howle muhiimada madaas lagu hirgeliy ilaahay suurageliy hataa hada bulshada reer bardaala iyo iyo aragdeed iyo suurageliya iyo maamulka degmada oo iska labaayaan
gudoomiye shacabka ku nool degmada bardaal ee gobolka baay dhiniga waan qawday ama walan sameey caafimaadka maadaama isbitaalooyinka ee la sheegay si daawirin hore in ku jireen dhismooyinshooda markaasi hay dhismooyin qadiimi ah ama horeyba markaasi burbursmaay dhiniga caafimaadka marka dhisma dhismooyinka dheer mayla ku qawday
sidan horba kaynga sheegay degmada bardaala ma lahayn xarun caafimaad oo muhiime waybaba nasiiban halaysadan kun roob caafimaad oo muhiime intii degmada bardaala hella waana si rasmiya landasa dhawaan insha allahu tacaala si rasmiya langalawaya doona waana nagala doonta xarun muhiime oo baahidii caafimaad ee degmada bardaala bulshadii qabeen oo markii xanuun mase wal dhibaata ee kale hadda darisan qofkaas markaas lakala tacaala jiray degmada baydhabo intii la hangashooro mase safar badan aragti dhibaato badan nan hangmara ee dhawaan nagala doonta weliba ha caafimaad ee bulshada reer bardaala ambaahada mase degmada bardaala daboola doonta biidnillahi kariim dhiniga armooyin bulshada markoona kabana dhiniga ammaanka degmada bardaale yoona jarana xabsiye ama isteeshino markaasay lanfuray ciidamada tobar dhawaan meelas laankiri oo ciidamada badan markaasay degmada bardaale rogaan
insha allahu howladaas muhiimka ee toogan waana insha allahu si imbilaawdeemo waana hadow doo doona dhawaan insha allahu tacaala
gudoomiye waliba faahfaahin hoosaashe maadaama degmada bardaale mashruucooyin ciidan tir badan lagu kelgeliy wadooyin lagu furay xarumo caafimaad iyo weliba xarumooyin kale oo bulshada len markaasay dhawaan lagu kelgeliyi doona dhinaca ammaanka bulshadii weliba laamo ammaanka degmada seenashaqea maadaama gudoomiyeenka dhinaga siyaasadda weliba ammaankaleta
howlo muhiimka ee haddana bulshasi dhammaantiyo waybaba ka suuri galay fududaatay bulshada reer bartala iyo hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada oo wada shaqeeyaan biidnillaahi kariim maayo ma suuri kara lahayn haddii bulshada bardaala gacan lixaad le mageesidafano masahayna garabka ugu helafano war haba yaraatee intaasay howlada gobolka badeega jara shacabka reer bardaala oo ammaan iyo sharaf maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka qeyboyo shardigooda injeeriyaayaan wayba arrin kore kaalan lixaad le waa bugaadaleen biidnillaahi kariim howlo
degmada bardaal tuulooyin ciidan tir badan iyo hoos kooyaan markileera inaga amniga tuulooyinkaas yoona sidee
war haba yaraatee nimankii nabadgeedka hay tuulooyinkii degmada bardaala hareeradii haykii dhibaatooyinkii ka hayi jireen shacabka reer bardaala waybaba neefsadeen amase ahayn dhibaatooyinkii faraha badnaa nimankii nabadgeedka hay ka hayaan waayaha xubnada kaleena anti ciidamada ammaanka degmada bardaala si rasmiya lamay wayba nimankii nabadgeedka hayan suuragalo waayay soddon kilomitr ilaa iyo afartan shan kilomitr ee tuulooyinka degmada bardaala hoos qoyaan iyo ka dhibaateeyaan shacabka reer bardaala ilaahay idin sheena taas iyo ka nagatay hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada oo iska labaayaan ka nagatay biidnillaahi kariim weynana ka dadaali doogna ilaa iyo nimanka nabadgeedka oo ummadda soomaaliya dhibaatada ku fara badan ka hay deegaanada degmada bardaala hoos gooya antii on ka dhibaatayna shacabkaas hamin imaalana anduugsadan hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada ciidan mahadsiinkaasi weliba gudoomiye ku-yeenka dhinaga siyaasadii ammaanka degmada bardaale ee gobolka baay cali caddo oo iswaraysi gaarusiyay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo gudoomiye eedyada keenka mahad nagaan
Wi-Fi 4G LTE main diang mas'il dogongo mainin dang e mas'il rijalu malhuren internet na Wi-Fi 4G LTE ma aragni ima degna mugdi urshayu magordow imay hayagna maren fayle mugdul ku kubahaw maylato aha adeega Wi-Fi 4G LTE markaata ma doonto lanki midigdiiska gobsada Wi-Fi 4G LTE mataawiyaane mar hore li in sheegay inay mas'iladiiska weeraw adduunyadan korshe intii internetka abtirsadaas bulshada kii ishaaratiyo myfi 4g lte uhay uhayta geeshe umudis balansadaaso internet lika hariira online niniska faanow ay koo muqanaanay adeega myfi 4g lte bad ibere bered ibaadii beedka i goobta shaqa boos kastoo aad roogta kalabaashaal bulshada myfi 4g lte gu-ideerba guur interneeda usub global interneda sidii galeytihang lahanku goosaday marna ang moogatoy adeega casriga ahoo usub myfi 4g lte mobile ama kumbyuutar ka isticmaal meel walbo ada roogda macaamiilka global internet may bagadaday qalabka myfi mobile
qayboonka dambe barnaamijka kulanka warsan yaa qiyaayasda deerni idaacadda warsan inoo dhugunsaytan qodobkiiga weliba markaasi usnagdaya ciidamada taraafikada ee qaabilsan ilaalyowga jididka magaalada muqdisho iyo weliba iyo sheegan intay dhibaatooyinka ka qaban baawartay ciidamada dowladda federaalka iyo weliba askarta kale aan hoggaansamaan sharciga jidadka cali maxamed cali oo ah taliyaha ciidamada ilaalyowga jidadka ayaa weliba uuse sheegay intii ciidamada dowladda federaalka iyo dhibaatooyinka hayaan ciidamada taraafikada xiliyada markaasi iyo moodaan jidadka weliba uu sheegay intii ciidamada taraafikada haansho markaas markaas iyo dhibaatooyin ciidamada kale iyo onjeysdaayan dhinig weliba jirdilka haddiba ko taliyaha taraafikada ee boolista cali maxamed cali oo markaas armoosi weliba armo kaleed usa saxaafadda hambandhigkii uu soo markaas shirjiraa'idka qawaday magaalada muqdisho
دقيقة قرأ قرأ قرأ اسمع عليك الدولة بقى عليك الدولة تعال يا حبيبي تعال مكاني تعال مكاني هاي حيا نسي هو انا لما هي نعم rabaa inaan la hadlo dadweynaha soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida intaba sida sharcigu yahay dowladda cidaba raamaheero cidba meelay ku qaybsantaa annagu waxaan ku qaybsannahay inaan inaan samayno inaan ku kontaroolno gaadiidka taargada laysanka buugga iyo qalabka kale sida haadhadhka inuu darawalku indha leeyahay inuu luga leeyahay inuu gacmo wax ku wada leeyahay waxaasoo dhanmaa laynaga rabaa oonu xil saaranaha waxaa soo baxday askartii isgoyska taagneeday ee baabuurta kala waday ee la rabay inay samaad faro noqdaan sida sharcigu dhigayo ay haadbixintii iyagoo wada waxaa dhacday in baabuurta lagu dhifto waxaa dhacday in xabad lagu dhifto oo iyagii laysaga leexiyo sida baabuur waddada dhexdhiga looga tago oo laga cararo waxaa dhacday iyagoo shaqaynaya oo baabuurta kontaroolaya oo buugga feerinaya oo qalabka feerinaya in hubka laga dhigtoba lagaba qaato hubka waxaa dhacday ayaga kuwa maxbuusa oo xiran oo taraafikadiya oo katiinaysan in xabad in la dilo way soo baxday iyadun kulley ciddii wax dhishaayadaha idaa u aayi doonta oo waa laga megi doonaa iyadana waxaan leeha marka dadka hubka wata dad aan la ogeynoo hub wataa kuma jiro adoona shabaab ahayn laakiin dadka hubka wato ee dawladda u shaqeeya ee xildhibaan la socda ee sarkaal la socda waxaa la rabaa inay qiimeeyaan shaqada qaranka oo la wado oo ayna ku xadgudbin shaqada qaranka in lagu xadgudbo ayaa badan oo dhacaysa Ee, waxaa dhacday in baabuur taargala'aana la keeni waayo waxaa dhacday in la keeni waayo niman laysanba ku wadig oon laysanba lahaynba in la keeni waayo xarunta taraafikada Een, waxaa dhacday in la keeni waayo niman buuga baabuurkaba lahayn oon buuqba buuqba u haysanba oon ba lahaynba in la keeni waayo Een, marka een, waxaa jira dhibaatooyin badan oon shaqada ku qabno Een, waxaa la rabaa in in qaranku dadka u shaqeeya inay shaqada qaranka xaqdhowraan qofba shaqaa loo diray qof maaliyadaa loo diray qof sharcigayaa loo diray nabadgelyada dadaa loo diray wax walba qof baa qaabishan qoftii wal- qof walba way qaabishan tahay Een, maadaama aan qaran nahay oon dawlad haysanno in loo een, in loo dhega nuglaado oo qofkaana waxay mas-uulka ka ahaad lagu xaqdhowro Een, waxaa magaalada ku baratay dadaan la ogeyn heeray ka amar qaataan oo hubaysan Een, waxaad arkayseen maalin dhoweeda ka- kaaraan oo kale oo le- oo kuwa canshuurta qaadaya la cabadaynay in baabuur laga jirshaaho iyaduna waa waa waa xabad kaley noqone Ee, wax wanaagsan maahan marka Een, waxaan rabaa marka in dawladdu xaqdhowrto dadka shaqaynaya oo shaqada wada in la xaqdhowro shaqadoodana lagu xaqdhowro waxaan rabaa dadweynuhu inay nagu garab galaan oon loo kaalmayn qof aan sharciba haysan Een, mar haddaan qaran nahaa si la raba in loo socdo ma qof walbana wixii loo dhiiba inay ku mindhintaa la raba intaan anigu hadda aan joogay waxaa ku dhaawacmay oo shaqadan hayna ku dhaawacmay